tarsan oo ah guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir ayaa si kulul uga hadlay tallaabooyinka ay waddooyinka magaalada muqdisho qaarkood ku xirteen ciidamada shisheeye iyo dowladda cabdulaahi soomaali ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya dhagxaan iyo biro waaweyn ayaa ku go'an waddooyinka magaalada muqdisho gaar ahaana xarumaha wasaaradaha iyo weliba xarumaha ciidamada iyo kuwa hay-adaha shisheeye degan yihiin hoteelada iyo meelo kale maxamuud axmed nuur tarsan guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir ayaa sheegaya in xaaladda muqdisho iminka ay qarriban tahay islamarkaasina waxa ka jira ay yihiin waxaan loo dulqaadan karin wuxuu tilmaamay inay jiraan dad doonaya in sumcadda magaalada muqdisho ay fool xumeeyaan oo ay sawir kale ka bixiyaan waxaan arkahay magaalada anu mar dhow asbuuci ayaan kusoo ku suganahay waxaan arkahay magaaladiiyo meel kasta laga xirxiray dhagax ku xiran tahay kii xoogaa daga helaba uu meel xirtay hoteeladii ay meel xirteen jidadkii la xiray adihii meel degaba ay meel xireen ummadii in ay kadeed ay ku jirto kadeed maaragtay ay ku jirto oo isku socodkii bulshada in ay xanimanto ay xiran tahay arrintaas marka anuu ma qabo in ay amni wax ka tarayso ma qabo dhagaxda la xirxiro iyo biraha la dhigo iyo dad ma ilaaliyaan amnina ma sugaan ee bini aadan caqligiisa iyo indhihiisa iyo dhegihiisa ayuu wax ku sugaa marka dhagax meel la dhigdhigay iyo biro la dhigdhigay iyo waatan biraha lagu gufanahayo dhagaxdana lagu gufanahayo darbiyadana lagu duminahayo qaraxyada marka taasi meel wax ma tarayso marka waxaan qabaa anigu in arrintan dib loogu noqdo oo magaalada aan la fool xumaynin magaalada aan laga tegin meel maaragtay cabsi ka jirto oo dadka caqliyan yan caqliyan loo loo maaragtay looga adkaanin oo la dhihin dadkii waxay ku nool yihiin cabsi iyo argagax bay ku nool yihiin magaalada marka waxaa markaad fiirisid waxaa ka muuqata argagax baa ka muuqda argagax xoogan baa ka muuqda oo iyadoo dadkii adoon arag baan waxaad arkaysaa cabsida ka jirta meel oo dagaal uu ka jiro oo amni ka jirin bay muujinaysa arrintaasna arrin u fiican maaha sumcadda magaalada marka waxaan qabaa arrintaas horta in wax laga bedelo taasna waxay dhibaato kale ku tahay socodka dadka iyo socodka tijaarada yani waxaa xooluhu tijaaradu waa in ay ay socotaa haddii marka tijaaradii ayna soconayn dadkii socodkiisiina la xadado waxa waaye dhaqaalaha ayay waxay ku yeelanaysaa tilaabo xun bay ku yeelanaysa karmaa maaha nin intuu keligiis iska riyoodo inuu dhaho halkaan dhagax ii dhiga halkaan dhagax ii dhiga halkaan dhagax ii dhiga inuu dhaho maaha kii dhagax la dhigahayo waa inay noqotaa meel lagala tashaday maamulka gobolka lagala tashaday meel wasaaradda amnigu ay involved tahay meel wasaarada arrimaha gudaha ay ku jirto meel ay wasaarado badan ku jiraan wasaarada gaadiidka meel ay ku jirto maaragtay dekadaha inay ku jiraan sababtoo ah waxaa xayir
asigoo u warramayay mid ka mid a idaacadaha magaalada muqdisho ayaa la weydiiyey haddii jidadka iminka xirani ay yihiin kuwa furnaa xilligii asigu uu magaalada madaxda ka ahaa
katrabiil baan qaadan jirna meeshaanaan ogeyn oo xiran oo dhagax la dhigo waan katrabiil intan qaadana ka fujin jirna anagoon asaga weydin bangigaas hortiisa iyo jidka shangaani jidka xamar weyn la xiray meeqa jeer baan furnay maaragtay oon oon aan ka aan ka qaadnay maaragtay dhagax bay la dhigtay meeda jidad oo la xirto dadka iska xirteen ayaan ka qaadnay meela united nationskii oo dhan iyo europeankii baan ka diidnay oo maaragtay ilaa iyo ay u tagaan madaxweynaha u tagaan aan ka diidnay in jidad loo xiro marka magaalada jidadkeeda la xirahayo amni ma sugayso yaan isisirin dadka yeena isisirin madaxduna yeena ku sirmin maaragtay jid la xirxiray fiiri xamar waxaa jirtay mar ay shabaab ay ka dagaalamayseen dabka dhufayskooda dabka ku yaalloon xaragaduudka tuurka aan arkayn markaan jidka marayno oo ay naxadarayn jireen baa jirtay mar ay joogeen baa jirtay maaragtay isku fifteen mil ay joogeen madaxtooyadana meeshay ku taalla mar ay joogeen baa jirtay maaragtay qaaligacan ay sarkiisa ay saarnaayeen oo ay naasahabloo tu ay xabadda ay ay nagula dhacayeen anagoo naasahabloo tu degan marka jidadka in sidaa loo xirxiro magaalada laga dhigayaa sumcadda laga dilin dadka magaalada necab ayaa waxaa samaynaya dadka raba muqdisho amni maaha inay dhahaan dadka raba maaragtay muqdisho laga kala guuro dadka raba inay dhahaan muqdisho caasimad uma qalanto waxaasoo dhan bay soo jiidaysaa marka dambana waxaad arkaysiin sida sanca ka dhacdaa ka dhici doonto u fiirsada muqdisho baa laga guuri safaaradaha waxaa la geyn doonaa u fiirso goboladan kale dowlada dowlad goboleedyada kalea la geyn doonaa sababtoo cabsida intaas la eg waxaa abuurahaya dadkii mas-uuliyiinta ka ah ee jidadka xidhaya abuurahaya arrintaas xamar uma aha dan uma aha haddana way ka hadlaynaysaa waxayna keenaysaa sida sanca looga soo guuray ee cado loo tegay in ay abuurtaa dhacaysa marka laga foo jignaado ma aha nin caqligiis caqligiisuma gaaban yahay inuu ku fakero xiro inuu jidadka xirxiro maaha tarsan ayaa hoosta ka xariiqay in ciidamada dowladda federaalka ahu xataa aanay xilligan isu gurma karin maxaa yeelay buu yidhi jidadkii ay mari lahaayeen ayaa la xanibay sida loo wal magaaladan horta loo sameey waxda security plan qorshayn amni ha loo sameey maleedahay horta magaaladan qorshayn amni ma leedahay